أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saacadda istuudiyahana waxa ay tilmaamaysaa siddeedda subaxnimo oo gow ah waa isniin oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha dilqacida sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena caalamka kuwooda ugu waaweyn faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax lala beegsaday jenaraal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya dowladda shiicada iiraan ayaa weli si rasmi ah ugu dhawaaqay nolol iyo geeri midda uu ku sugan yahay madaxweynaha iiraan kaas oo la burburtay dayaaraddii uu la socday wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo u soo gebagabeeyey maktabka dacwada wilaayadaas madaxii hore murtadiinta ayaa ka soo horjeestay shirkii magaalada muqdisho ku yeesheen madaxa kooxda riddada iyo kuwa maamul goboleedyada gaallaraacyada ah wilaayada jubbada hoose ayaa dowro sharci ah u soo gebagabaysay wulaadda deegaanada hoostaga degmooyinka kamsuuma iyo jamaame ee wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday degmada kamsuuma intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba wararkii dunida oo dhammaystiran dhegaystayaal warkeenna waxaynu ku bilaabeynaa saakay faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax lala beegsaday jenaraal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya howlgal qarax ah oo ay mujaahidiintu shalay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari qooqan ah oo uu la socday jenaraal xasan jaamici oo ka mid a saraakiisha maleeshiyaadka riddada murtadkan ayaa dhaawac culus uu kasoo gaaray qaraxaas waxaana sidoo kale qaraxaas ku dhintay saddex ka mid ah ilaaladiisa halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo askartii ilaalinaysay ka mid a waxaa sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray gaariga qaraxa lala eegtay ee murtadka uu la socday mujrimkaas ashahada la dirirka ahaa ayaa mujaahidiinta dhowr jeer oo hore kula dagaalamay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkaas oo sidoo kale uu ku dhibaateeyey dad muslimiin ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee boonkaay ee magaalada baydhaba waxaana dhawaqa rasaasta dagaalkaas si aadiya looga maqlayay xaafadaha magaaladaas wararkii ku saabsanaa howlgalladii ugu dambeeyey saacadihii aynu soo dhaafnay ka dhacay goobaha cadowga uu ku sugan yahay ayaynu halkaas kaaga gudbaynaa markanna dowladda shiicada ee iiraan ayaa weli si rasmi ah ugu dhawaaqin nolol iyo geeri midda uu ku sugan yahay madaxweynahooda kaas oo la burburtay dayaaraddii oo la socday walaalkan xaaris cabdulqaadir ayaa wararkaas isha ku hayay inuuna soo koobaya haya xaaris iyadoo gelikii dambe ee maalintii shalay diyaarad helikobtaraha uu la socday madaxweynaha dowladda shiicada iiraan ibraahim ra-iisi ee ku dhacday gobolka azerbaijaan ee bariga dalkaas ayaa waxaa soo taraya wararka ku saabsan masiirka hogaamiyahaasi wararkii ugu dambeeyey ka imaanaya dalka iiraan waxay sheegayaan in weli mugdi uu ku jiro masiirka ibraahim ra-iisi iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda oo labaduba la socday diyaaradda soo dhacday telefishinka rasmiga iiraan ayaa sheegay in weli aysan jirin wax astaan ah oo laga dheehan karo inuu nool yahay ra-iisii eena la burburtay diyaaraddii uu saarnaa wuxuu telefishinku soo bandhigay muuqaal muujinaya diyaaradda oo sii dhacaysa islamarkaana ku burburaysa dhulkayna ah taas oo ay saarnayn madaxweynaha dowladda iiraan iyo mas-uuliyiin kale waxaana diyaaraddu sida la sheegay ay qayb ka ahayd saddex diyaaradood oo ku socdaalaya hawada bariga iiraan hase ahaatee waxaa muuqaalka lagu arkayaa iyadoo diyaaraddii ula socday madaxweynaha dalkaas ay burburayso arrinkaas oo meesha ka saaraya filashada ah in weli uu nool yahay madaxweynaha dowladdaasi shiicada ah waxaa saacadihii u dambeeyay baraha bulshada si weyn loogu baahiyey kilibka muuqaalka burburka diyaaradda kaas oo xoojinaya filashada ku aadan inuu dhintay madaxweynaha iiraan madaxa hay-adda bisha cas ee iiraan ayaa sheegay in raadadka burburka aysan muujinayn in qof nool uu ka haray dadkii diyaaradda la socday waxay hay-addu intaa ku dartay in xaaladdu aysan sahlanayn sida ay warka u dhigtay wuxuu sidoo kale telefishinka xukuumadda tehraan uu sheegay in kooxaha baadigoobka ay gaareen halka ay ku burburtay diyaaradda ula socday madaxweynahooda raadadka halkaasna ay xaqiijinayaan dhimashada ra-iisii iyo mas-uuliyiintii la socday dowladda iiraan ayaa dhanka kale ka gaabsanaysa xaqiijinta wararka sheegaya dhimashada madaxweynaha dalkaasi inkastoo mas-uuliyiin israa'iil si madax bannaan ula hadlay warbaahinta ay xaqiijinayaan in filashada ku aadan inuu nool yahay madaxweynahooda ay tahay mid daciif ah shukran aqoona xaarid markana war deg dega oo goordhoweed ina soo gaaray dowladda iiraan ayaa waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday in madaxweynahooda uu geeriyooday kadib markii ee dayaarad la burburtay warbaahinta dowladda ayaa gebi ahaanba waxa ay joojisay shaqooyinkeedii kala duwanaa iyadoo markaa tv-ga rasmiga ah ay kasoo daayeen aayado qur-aan ah oo ay ugu baroordiiqayaan madaxweynahooda geeriyooday aynu kusoo laabano wilaayaadka soomaaliya wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo kasoo baxay safka cadowga allah walaalkeen cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya nuur cabdi cali iyo yuusuf cali cabdulle waa labo askari oo in muddo ah garab iyo gaashaan u ahaa baadilka lana dagaalamayay xaqa iyo ehelkiisa kuwaasoo ugu dambeyn allah fadligii ka soo baxay safka cadowga allah iyagoo taa'ib ahna lagu soo bandhigay wilaayada hiiraan labadan askari ee kasoo towbadkeenay gaalnimadii ay ku dhaceen ayaa qeyb ka ahaa maleeshiyaadkii ku degmay suuqgeynta iyo xayeysiinta kufriga iyagoona tababarkooda kusoo qaatay dalka itoobiya askartan waxa ay sidoo kale qayb ka ahaayeen maleeshiyaadkii xasan garguurte uu geeyey gobolada dhexe iyagoona ka qayb qaatay dagaalkii weynah ee caws weyne halkaas oo ay si dirqi ah kaga soo badbaadeen gumaca mujaahidiinta markii towbada loo qabtay ayay waraysigan siiyeen idaacadda islaamiga ah ee andalus magacaygu waa nuur cabdi cali waxaan kasoo jeedaa deegaanka dabayoelde ciidamada waxaan ka raacay degmada bulubirte marka muqdisho la geeyey waxaa u dhaliyey waa maskax darro oo aqli la-aan ah haddana waa doonaan kasoo laabtay marka walaal waxaa mataqana qofka bilaadanka waan qaldama waan kasoo laabtaa qaladkaas shal waa ku dhac maantana kasoo laabtay marka maantana waxaa la jiraa walaada islaamiga markaan bulburta ka tagaayay waxaa laga qoray xerada oo bagabiso waxaa leegeyey diyaarada laga qaaday waxaa leegeyey xirnaanac xirnaanac dhowr iyo toban casho aan joogay waxaa leegeeyey waxaa leegeeyey mataqana hursho hursho aan saddex bilood oo tababar ah kusoo qaatay waa laysoo celiyey maslaxa laysoo celiyey maslaxa dhowr iyo toban bilood joogay saddex bilood camal meelahaas joogay waa lay qaaday haddana waxaa leegeeyey waxaa leegeeyey galgaduud gaar ahaan deegaanka coosweyne dagaalka walahi walaal dagaalkaas sowlar u dhacay say walaahi islaamiga urabta u dhacay walaahi walaale wax hadda oo horta dagaalkaas waa joogay ilaa uu ka dhammaaday ilaa uu ka bilowday waan joogay oo xerada waan ku sugnaa horta waa dhacay dagaalkaas waana mataqaana lagu baaba'ay si fiican lagu baaba'ay marka wixii gawaari iyo waxaas nagala qabsadeen waa kolley ummadda muslimiinta meel walba joogta waad ogtahay marka waxaan leeyahay nin walba meeshuu mataqaanaa u dhashay ama mataqaanaa gobolada soomaaliya nin walba meeshuu mataqaanaa uu ka dhashay kolleyba waa walaaya ku sugan nin walba meeshiis jooga iska dhiiba kolley mataqaanaa nin meel kale ka dhashay hadda inta isku soo dhibaan ma dhahayo laakiin nin walba deegaanka ku dhashay waa la xukumaa soo la maamulaa marka dadkaas maamulaha ha isu dhowiyaan dheelaa magacaygu waa yuusuf faarax cabdulle ku dhashay gobolka hiiraan arka deegaanka dabyoodlo degmada bulwurta halkaas ayaan ka raacay ciidanka waxaan kusoo wax bartay sida loo yaqaano dowlad deegaanka etoobiya halkaas ayaan kusoo qaatay tababar saddex bilood ah wallaahi runtii macallimiin horta oo soomaali ma etoobiyan ay ahaayeen waxay ahaayeen saddex macallin marka saddex bilood waxaan kusoo qaatay tababar muqdishaa lagu soo celiyey suuqa xoolaha xer maslax xer maslax meesha ayaan waxaan joogay ogiraan laba bil camal adii muddo laba bil aan ku jirnay kabacdigeed hub ayaa naga siiyey hubka markaan qaadanay waa nala kaxeeyey halkaas waxaan qaadnay xeebta adbisaa la yaqaan deexda bari cawsuna ayaan tagnay cawsuna waxaan joognay saddex beri maalinta afraad dagaal ayaa ka dhacay meesha dagaalka wallahi horta inkastoo maaragtay xabadii dagaalka ay u cusbaayeen runtii meesha dagaal aad u fulan baa ka dhacay meesha waa lagu jawaaday marka wallaahi qaraxyada aniga kii ugu horreeyay ayaan xasuustaa maahan inta kale ma xasuustaade inta kale waaba xal maayn adee meesha wallaahi rag badan oo saaxiibayaashii waa ku dhaawacmeen qaar qaarna waa ku geeriyeen adee bartaas lugtaan kasoo qaaday habeenka waxaan soo yidhi galcad waan kasoo gudbay waxaan imaaday bulwurta askartan taa'ibiintah ee ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa kusoo aadaysaa xilli maalmo ka hor sidan oo kale wilaayada jubbada hoose ay soo bandhigtay askar towbadkeenayaal ah waana qayb ka mid ah qulqulka haraadiga maleeshiyaadka xasan garguurte shukran akhuuna cabdilqani bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo u soo gabagabeeyey maktabka dacwada wilaayadaas dowradan oo loo qabtay dad boqolaal gaaraya ayaa ka dhacday deegaanka walaq ee hoostagta degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bokool dowradan oo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxaa lagu qaatay duruus diini ah iyo muxaadaraad taas oo lagu baraarujinayay bulshada muslimiinta ah si ay uga faa'iidaystaan barashada cilmiga shareecada islaamka qaar ka mid ah ardaydii ka faa'iidaystay dowradan oo la hadlay warbaahinta al andalus ayaa sheegay in ay wax weyn ka faa'iidaysteen muddadii ay dowrada u socotay ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أين ولد وأين مات وكم كان عمره صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ومات في المدينة كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وهم إبراهيم قاسم عبد الله زينب رقية أم الكلثوم فاطمة بدأت هذه الدورة في محافظة الولق في إقليم البكو الإسلامي والتي استفادها العدد الكثير من الرجال والنساء فضلا من البنين والبنات وأخذنا خلال هذه الدورة كتاب التربية الإسلامية مع محاضرات مختلفة في ضمن هذا الكتاب عقيدة الصوم الزكاة الجهاد السيرة أذكار النبي أركان لا إله إلا الله وهي اثنان وهما النفي والإثبات ما معنى شهادة لا إله إلا الله معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ما أعظم ما أمر الله به أعلم ما أمر الله به التوحيد mayba kale mayleerhaa isuku faa'iidaysinayha shan oo kutaabkasay ku mid e hordhaangnaho una kasaanin nin baraarijeen nin faa'iidooyan mayba ku mid eh kitaabkasayna ninka sheegayha alcaqiida alfiqi alsiira aladkaar aljalbaab almar'a intaasay dhowanka koobanay oo ninka faa'iidooyan kole maybaa lahaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga bakool ayaa dardar gelinaya dowraadka kala duwan ee loo qabanayo qeybaha bulshada kuwaas oo lagu soo dhisayo wacyiga iyo garaadka ummadda muslimiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaynu halkaas kaga gudbaynaa warbixintaas aan idiin soo jeedinayay madaxii hore murtadiinta ayaa kasoo horjeestay shirkii magaalada muqdisho ee ku yeesheen madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada gaaloraacyada ah marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya madaxdii hore ee kooxda ridada soomaaliya murtad maxamed cabdulaahi farmaajo iyo murtad shariif sheekh axmed aad ayaa si adag uga soo horjeestay warmurtiyeed ka soo baxay shirkii muqdisho uga socday xasan gurguurta iyo afar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ridada ahaa shariif murtad ayaa qolaan rasmi ah oo uu soo saaray kaga soo horjeestay qodobada ka soo baxay shirka muqdisho ku soo dhammaaday isagoo si gaar ah eedeyn culus ugu jeediyey madaxa kooxda ridada murtad xasan sheekh maxamuud wuxuu gurguurta ku eedeeyey inuu ka howlan yahay in talada hoggaanka ridada uu isagu isku koobo taas oo uu ku tilmaamay inuu ugu golaxaariyo mudakorarsiyo doorashada soo socota oo uu keligiis maamulo sidoo kalena uu faragelin ku hayo arrimaha maamul goboleedyada si gaar ahna arrimaha doorashooyinka shariif murtad ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay inaysan dalka ka dhici doonin doorasho uu murtad xashin sheekh maxamuud keligiis ka soo shaqeeyey kana soo bixi doonin natiijo la isku raacsan yahay waa sida uu hadalka u dhigay dhankiisa murtad farmaajo ayaa ka soo horjeestay shirka muqdisho uga soo dhammaaday madaxda kooxda ridada iyo kuwa maamul goboleedyada ahaa qoraal uu soo saara ayuu ku sheegay in qodobada ka soo baxay shirka u dhexeeyey madaxdaasi ay sii urinayaan xiisada siyaasadeed waxaa nasiib darro ah in weli hoggaanka dalku ay sii wadaan qorshayaal gurracan oo ka tarjumaya danahooda gaarka ah kuwaas oo ugu sii daraya xiisada siyaasadeed ee dalka weeqayana dowladnimada iyo sharciyadda hay-adaha dowladda ayaa lagu yidhi nuqul ka mid ah qoraalka ka soo baxay farmaajo wuxuu farmaajo sidoo kale walaac ka muujiyey maqnaanshaha murtad siciidani ee kulammada waxay ugu yeedhaan golaha wadatashiga qaran isagoo sheegay in taasi muujinayso kalsooni darro ka taagan golahaasi dhexdiisa murtad siciid cabdulaahi dina ayaa si adag uga soo horjeestay qodobada ka soo baxay shirka muqdisho ugu soo gabagaboobay madaxda kooxda ridada iyo afarta madax goboleed ee ashaadola diriirka ah shukran akhwana marwaan ugu dambeyntii wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowro sharciga usoo gabagabaysay wilaada deegaanada hoostaga degmooyinka kamsuuma iyo jamaame ee wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday degmada kamsuuma walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربى وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفسى dowradan oo loogu magac daray al-shahiid biidniillaah sabriya cumar cabdulle oo ahaa waaligii deegaanka koban ee hoosaga degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa loo qabtay in ka badan konton ka mid ah wilaadda deegaanada hoosaga degmooyinka jamaame iyo kamsuuma waxay socotay dowradan muddo toban maalin iyagoo ku qaatay duruus kala duwan oo sharci muxaadaraad iyo duruus ku aadan idaarada xafladdii gebagabada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose culimo salaadiin waxgarad iyo martisharaf kala duwan ugu horeen sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka ayaa dareensiiyey walaaddii dowladda loo qabtay mas-uuliyadda iyo waxa ay ka dhigan tahay waad arkaysaan gadaal waxaa ku yaalla kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiidkii nebiga sala allahu calayhi waaali wasalam mid kasta waa ilaaliye waxa uu ilaaliye ka yahay waxa macnaha loo diray dadkii xadiidka waxaa ugu horeeya alimaamu raacin imaamku iyo mas-uulku waa ilaaliye hadduu tuulo yahay iyo hadduu madaxa u sarreeyan yahay intuba waxa weeye waa- waa imaam weeyaan waa mas-uul weeyaan waa laga ama talo qaadanaya asaguna mas-uuliyadda waa inuu garto kuwa ayaga la maamulayana mas-uuliyadda waa inay gartaan ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoo si adaa ula dardaarmay raggii wulaadda ahaa ee dowladan ka faa'iidaystay waxaa markan loo baahan yahay inaan ku dayno nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiis iyo qaabkii samayn aan samayno baa loo baahan yahay ummaddana aan u naxariisno een, aan ku noqonin dad ummadda ku ad adag aan noqonin baa loo baahan yahay waxaa kale walaa dardaarmaynaa addacwatu ila allah ummadda inaan gaarsiinno dacwo iyo diin aan gaarsiinno way maalmahan aad akhriisanayseen aad baranayseen oo khayrka badana oo halkan aad ka soo jeediseen oo aad bandhag aad ku samayseen waxaa loo baahan yahay inaad la fadhiisinin inaad gudbiisaan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadkan aad gaarsiisaan baa loo baahan yahay walaalayaal ummadda markaan inaan gaarsiino dacwo diin baa loo baahan yahay waxaa kala dardaarmayna walaalayaal ummadda inaan ka saxno caqiidada saxiiga alcaqiidatu saxiixa ummadda uman caqiidada laga saxo ummadda waxaa loo baahan yahay in caqiidada oo faasidka ah aan ka dhigno oo aan gelino caqiidada saxiiga aan gelino ku beerno baa loo baahan yahay walaalayaal waxaa kala dardaarmayna walaalayaal inaan ka fogaano dulmiga inaan ka fogaano idaacadda islaamiga andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah raggii wulaadda ee dowladda ka qayb galay annagoo ah wilaadda tuulooyinka muxaafada jamaame iyo muxaafadatu kamsuma annagoo ah alxamdulilah dowraadkaas ayaanoo soo gebgaboobay kitaab fara badan ayaa ku qaadanay alxamdulilah annagana insha allahu tacala waa tatbiiqi doonnaa Ee, waxaana anaga ee, walaadda labada degmo kamsuuma iyo jamaame aad iyo aadaan ugu faa'iidaysanay kitaabo fara badan aan la soo koobi karan ayaan ku qaadanay waxaan doonaynaa in doorooyinkan loogu soo celceliyo si- sida ugu dhaqsiyaha badan aad iyo aadaan ugu faa'iidaysanay waxaan rabnaa in loogu soo celceliyo waa qayb ka mid a dowraadka silsiladaha ee ka soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose kuwaasoo si isku mid ah loogu qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada shukran akhuuna bashiir warbixintaas walaalkan bashiir uu inoo soo jeedinayay ayaa warkeenii saakay dhegaystayaal u dambeysay tanii kulantideena dambe war ka lamida intaan ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir